بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم kuna sheekh moxamed uu tilmaamay cawa majliskeennan aynu ku qaadan doonaa mowduuc ciwaankiisa uu yahay fatuuba lilghurabaa oo sida ciwaanka ka dhandhamaysa ka hadlaya alghurabaa oo macnaheedu uu yahay dadka yacnii nool xilliga diinta iyo dhaqankeeda in badanoo dadka ka midi ay la yaabto ama laysku qariibsadaba waxaa macnaha ciwaanku uu yahay fatuuba lilghurabaa haddii islaamka ay hore u soo martay marxalat lgurba xaalad layskula yaabayo dhaqankiisa iyo camalkiisa xaalad inta ka run sheegaysee ku taagani ay kooban tahay hadduu marxaladaha islaamku soo maray kuna dambayn doono marxaladaas oo kale aakhiru zamaanka waxa wanaagga iyo fadliga iyo sharafta u sugnaatay kuwa xaaladaa ku sabra ee iyadoo diinta lagula yaabayo haddana ku dhaga iyadoo sidii dhimbiil daba ay ku tahay sida xaaladda iyo marxaladda ku xeersan markay eegaan iyadoo dhaqankeedu yacni uu yahay qofka haystaa marxaladaa kalqaabidu cala aljamr qof dhimbiil daba xajisanaya haddana waxa wanaag u sugnaaday kuwa ku sabra ee ku sugnaada ee aan inta badan iyo xagga loo badan yahay aan raacine xagga daliilka daliilka iyo diinta mar walba isxijisiiya ikhwaanii fi llah fatuuba lilghurabaa waa qayb ama juz ka mid ah xadiid nabowi ah oo nebigeenna moxameda salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ka sugnaaday qaybtaas xadiidkaa ka mid ah ayaa ciwaankeenna muxaadarada aynu u doorannay imaamu muslim waxaa saxiixiisa uu ku soo saaray xadiidka abu hurayra uu warinayo inuu rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh bada'a alislaamu gariiban wasayacuudu gariiban kamaa bada fatuuba lilghurabaa waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam bada'a alislaamu gariiba islaamku waxa uu bilowday iyadoo layskula yaabayo oo inta haysataana ay yar tahay inta dhaqankiisa iyo camalkiisa uu ka muuqdaana ay yar tahay oo laysku qariibsanaayo wa sayacuudu gariiban kamaa bada waxaanuu islaamku ku noqon doonaa iyadoo layskula yaabayo oo laysku qariibsanayo siduu markii horeba ku bilowday nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh fatuuba lilghurabaa allay leeha haddaba waxa wanaag iyo liibaani u sugnaatay kuwa lagu qariibsaday islaamka lagula yaabo alghurabaa waxa weeyi islaamka awalkiisiina ghurabadu waa soo mareen oo kuwii islaamka ugu soo horreeyey ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam hormuudka u ahaa ee asxaabtiisii rumaysay ay ka mid ahaayeen haaulaai asaabiquuna alwaluun waxay ahaayeen ghurabaa fii awali lamr kuwa lagula yaabo tacaaliimta iyo aadaabta islaamka uu la yimid aakhiru zamaankana kuwa haysta ee dariiqii nebiga ku dhagaa waxay noqon doonaan ghurabaa siday kuwii horeba ghuraba u ahaayeen labada ghurababa waxay ka midaysan yihiin wanaag iyo sharaf inay u sugnaatay fatuuba lilghurabaa waxaa mawduuceennu uu noqon doonaa markaa inaynu ghurabada ka hadalno iyo yihiin ghurabadu sharcan gurbaduse maxay tahay waxaynu tilmaami doonaa aqwaasha culimada iyo nusuusta sharciga ah ee ku soo arooray baabkaas awalan kelimatu tuuba oo ciwaanka muxaadaradeenna ugu horeeya fatuuba maxay tahay ibnulasiir waxa uu ku soo saaray fi nihaaya fi qariibi alahar mujalladka saddexaad safxada saddex boqol iyo sideed iyo toban waxa uu yidhi tuuba ee ismuljanna waa magac magacaanta jannada ka mid ah wa qiila hiya shajaratun fi ljanna waxaa kaloo la yidhi tuuba waxaba la yidhaha geed jannada ka baxa oo fii saxiix bukhaari waxaa ku sugan inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam ina fi ljannati shajaratan yasiiru raakibu fii dilliha mi'ata caamin laa yaqtacuhaa waxaa jannada ku jira oo ka baxa geed qofka raakibka ee gaadiidka fuushani hadhkiisa geedkaasi inta baaxad iyo ballaadh uu leegyahay boqol sannadood uu hoostiisa soconaayo isagoon ka gudbayn oon goynayn ama aan dhammayn karayn marka culimmada qaarkood waxay ku fasireen tuubaa haadihi shajara geedkaa jannada ka baxay wa asluhaa fuclaa min aiib asalkeeduna waa sarta ama wasanka fuclaa oo waxay ka timid min aiib oo wanaagga ah geedkana waxaa loogu yani tilmaamay dee wanaagga iyo sharafta uu leeyahay waxaa kaloo la yidhi fii tafsiiri tuuba qaala ibnu cabbaas ay faraxun wa quratu cayn waxaa ibnu cabbaasu ku fasiray inay tuubaa tahay farxad iyo indhadoogsi wax lagu farxo oo lagu indhadoogsado waxaa cikrima uu ku fasiray nicma maa lahum waxay helayaan baa hagaagsan oo fiican addaxaak wuxuu ku fasiray ay khibtatun lahum waa wax wanaagsan oo lagu kamanaayo yacnii xaalka ay ku sugan yihiin ayaa wax cid walba ay ku kamanayso ay ku tamaniyaysa ah qataada waxa uu ku fasiray tuubaa lahum ay xusnaa lahum tii wanaagga badnayd baa u sugan oo jannada ah qur'aankana waa ku soo aroortay kelmadda tuuba oo fii suurati aracdi waxaa allau yidhi subxaana aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati tuuba lahum wa xusnu ma'aab kuwa iimaanka iyo camalka wanaagsan laga helay waxa u sugan wanaag iyo marjic meel loo noqdo fiican ayaa u sugan fatuuba lilghurabaa maa macna algurba waman hum algurabaa maxay gurbadu tahay maxayse yihiin ghurabadu ahlu lgurba kuwa lagula yaabo ee lagu qariibsado diinta dhaqankeeda alghurabaa waa jamcu hariib hariib oo la jamciyey weeyaan hurabaa waxaana alcalaamatu alqaadi ciyaad abulfadl alyaxsubi kitaabkiisa ikmaalu lmuclim sharxu saxiixi muslim mujalladka koowaad safxada saddex boqol iyo kow markuu hurabada fasirayey xadiidka hurabada ka hadlaaya waxa uu yidhi ruwiya can alimaami malik waxaa imaamu maalik laga wariyey ana macnaahu fi lmadiina وأن الإسلام بدأ بها غريبا ويعوud إلyها wuxuu yihi imaamu maliك waxa laga wariyey inuu macnuhu yahay badaأ الإسلام غريبا وسيعوud غريبا كma badأ فطuبى للغرباء waxaa laga wariyey macnuhu inuu yahay in iسlaamku isagoo غariib oo layskula yaabayo waxa weeyaan madiina uu ka bilowday oo ku sugnaa oo xaaladii waxa weeyaan bilowgii madiina uu islaamku qurbo ku sugnaa uu kuna noqon doono qurbadaas ayaa looga jeedaa waxa uu soo qaatay markaa xadiidkii wahuwa ya'risu bayna almasjidayn in iimaanku uu ku soo ururaayo labada masjid dhexdooda ay bayna makkata waalmadiina iyo xadiidkii kale ee rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina aliimaana la ya'risu ila almadiina kama ta'risu alxayatu ila juxriha muttafaqun calayhi can abi hurayra waxay iimaanku ku soo ururayaa madiina sida abeesadu ay godkeega ugu soo ururtay ugu soo hoyato oo macnaha markii hore halkuu ka bilowday isagoo hariiba ayaa isagoo hariiba uu ku soo hoyan doonaa oo uu ku soo ururi doonaa laakiin waxau yidhi alqaadi alcallaama abulfadl alyaxsubi alqaadi ciyaad wuxuu yidhi wa daahiru lxadiidi alcumuum yacnii culimmada qaarkood waxay ku fasireen macnaha khaaska ah laakiin xadiidka daahirkiisu waa cumuum inuu caam yeelayo meel walba iyo wakhti kasta xaaladda qurbada wa ana alislaama bada'a fii axaadin min annaas wa qilatin uma intashara wadahar waxaanu xadiidku tilmaamayaa in islaamku markii hore afraad kooban oo kow iyo laba iyo saddex la tiriyo inuu ku bilowday islaamku uma intashara wadahar dabeed intuu daahiray u faafay oo meel walba u gaadhay bari iyo galbeedba uma sayalxaquhu naqsu walikhtilaaf haddana nuqsaan iyo khilaaf ayaa geli doona islaamka xataa laa yabqa ayضa ila fi axaadin wa qilatin hariiban kamaa bada ilaa haddana ugu dambaysta yacnii dad kooban uun waxa weeyaan u ku hadho oo aanu kuba baaqi noqon ilaa fi axaad afraad tirsan mooyaane oo yar hariiban kamaa bada iyadoo layskula yaabayo sidii markii uu bilowdayba uu ahaa waxa uu yidhi wa aslu lgurbai albucdu gurbada asalkeeda luqada carbeed waxaa la yidhaha algurba albucd waa fogaanshaha sumiya alghariibu libucdi daari ninka waddanaan waddankiisii ahayn jooga waxa qariib loo yidhaa waa libucdi daari waa gurigiisa iyo mansilkiisa ka dheer ee aan u dhowayn ayaa la yidhaha waa qariib waxa uu joogaa beled aan beledkiisii ahayn waxaanu dhex joogaa dad aan dadkiisii ahayn wa sumiya anafyu taqriiban lidalik yacni qofka in la mastaafuriyo waddankiisii waddanaan ahayn loo mastaafuriyana taqriib baa la yidhaha waayo dee waddankiisii baa laga fogeeyey oo yani marka la leeyahay cala albikri jaldu miatin wa taqriibu caam qofka dhallinyarta isagoon guur soo marin zina ku dhaca iyo waxa weeyaan faaxishatu zina waxaa korkiisa ah boqol jeedal in laga jara iyo sanad la mastaafuriyo taqriibka waxaa loo jeedaa markaa dee waa bucdigaasoo inuu waxa weeyaan beledkiisi iyo waddankiisii laga dheereeyo si uu u edabsado meeshii macsiyadana uga fogaado waxaa kaloo ibnu laiir fi nihaaya fi qariib اlahar mujaladka saddexaad safxada lix boqol konton iyo toddoba waxa uu yidhi fatuuba lilghurabaa ee anahu kana fii awali amrihi kalghariib اlwaxiid yani waxau ahaa qofka islaamka u nisbo sheeganaya yani amarkii islaamka markii ugu horeysay wuxuu ahaa qofku kalghariib اlwaxiid sidii qof hariib ah oo keligii ah aladi laa ahla lahu cindahu liqilati lmuslimiina ywmaidin kaasoo ehel iyo cid ku kaalmayso garab iyo gaashaan u noqota aan haysan muslimiinta wakhtigaa yaray darteed wasayacuudu hariiban kamaa kaan waxaanu ku noqon doonaa isagoo hariib oo layskula yaabayo siduu markii horeba ahaa islaamku ay yaqilu lmuslimuuna fii aakhiri zamaan dadka ahlulislaamka ee islaamka dhab ahaan ugu dhaqma waa yaraan doonaan aakhiru zamaanka fayasiiruuna kalghurabaa waxay noqon doonaan sidii dad ghuraba ah sida loola yaabo dadka aan waddankoodii iyo dadkoodii dhex joogin ee hariibka ay ugu dhex noqdaan sidaas oo kale ayaa bulshada kale siday uga fara badan tahay ay dhexdooda ghurabo ku noqon doonaan iyagoo guryahoodii joogo dadkoodii la joogo ehelkoodii la jooga ayay haddana ghurabo ku dhex noqonayaan kuwa la hariibsado oo lagula yaabo waayo waxay kaga duwan yihiin dhaqanka iyo diinta inta badanina waa leexatay fatuuba lilghurabaa wanaag baa u sugnaaday kuwaa lagula yaabay xaaladaa diinta haysta ay iljanna liulaa'ika almuslimiin waxaa jannadu u sugnaatay muslimiintaas aladiina kaanuu fii awali lislaam wayakuunuuna fii aakhirih kuwaa islaamka awalkiisiina ghurabada ahaa ee iyadoo lagula yaabayo haddana xajisanayay yacnii aakhiru zamaankana haysan doona kuwaasaa janna u sugnaatay wa inamaa khasahum biha lisabrihim calaa ada alkufaar waxaa gaar ahaan iyaga loogu xusay kuwa islaamka awalkiisii ku sabray iyo kuwa aakhirkiisa ku sabri doonaba waxa gaar ahaan loogu xusay lisabrihim calaa ada alkufaar adkaysigay u dulqaateen dhibka iyo mashaqada ay gaaladu ku hayeen afxumo iyo adinxumaba meeshay maraanba awalan wa aakhira horayso iyo dambaysaba waluzuumihim diin alislaam iyo laasimidda ay laasimeen diinta islaamka ee ay ku sugnaadeen eenay odhan halka loo badan yahay ina mariya almubaarakfuuri fii tuxfati laxwadi mujaladka toddobaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal isna wuxuu ku fasiray alghurabaa yacni lmunfaridiina can ahli zamaanihim waa dadka ka soocan ee ka gaar noqday xagga dhaqanka iyo toosnaanta dadkii ay zamankooda la noolaayeen oo macnaha akharu nnaas markay leexdeen iyagu dhaqanka iyo toosnaanta waa kala gaar noqdeen waxaa kaloo la yidhi araada almuhaajiriina aladiina hajaruu awطaanahum fi llahi caza wajal waxaaba looga jeedaa ghurabada kuwii hijroodee muhaajiriinta ahaa saxaabada rasuulka ee ubadkoodii iyo ooridoodii iyo amwaashoodiiba ka hijrootay ilaahay dartii uga baxay intay maka ka hijroodeen madiina u hijrooday marka taasi waa tafsiir juziya sidii kii horeo kale laakiin tafsiirka shaamilka ee caamkii waxa uu koobsanayaa awalkii hore iyo aakhirka dambaba cid kasta oo marxalada gurbada nool oo haddana iyadoo lagu qariibsanayo dhaqanka iyo diinta aan sii dayna ku adkaada riwaayaadka xadiidka waxaa ka mid ah in nebiga markii la weydiiyey man hum lghurabaa uu yidhi hum nuzaacu min alqabaa'il waa qaybo yacni qabaa'ilkoodii iyo dadkoodii ka soocmay oo waxa weeyaan markii diindarrada iyo dhaqan xumada iyo leexashadu ay fara badatay dad waxa weeyaan iyagu intay ka soocmeen oo ka fogaadeen dhaqankii diintooda ku adkaaday oo aqrabu nnaasi ilayhim kuway dad isugu xigeen isku seegoo ku kala tegay dhaqanka iyo diinta oo waxaa laga yaabaa cid kaleba intaanad gaadhin aabbaha iyo hooyada inaad isaga hor timaadaan marka riwaayaadka xadiidka qaar ka mid ah waxaa lagu fasiray qurabada hum nuzaacu min alqabaa'il wاnuzaac waa jamcu naazicin wahuwa aladii nazaca can ahlihi wa cashiiratih aladii nazaca can ahlihi wacashiiratihi wabacuda can dalik annuzaac waxaa la yidhaha waa jamcu naazico waa ka ehelkiisii iyo xigtadiisii iyo dadkiisii waxa weeyaan ka dheeraadee ka fogaaday marka macnaha waa dad ehelkoodii ay isku seegeen dhaqanka diinta darteed wa qaala almanaawi fii fayd lqadiir waxa uu yidhi wayaxtamilu ana almumaahalaa bayna alxaalati اluulaa wاlakhiira qilatu ma kanuu yatadayanuuna bihi fi lwal wa qilatu man yacmaluuna bihi fi laakhir waxaa almanaawi uu ku yidhi fii fayd lqadiir waxa suurowda in mumaahalada ka dhaxaysa xaaladii hore iyo xaaladii dambe ilan bada alislaamu hariiban wasayacuudu hariiban kamaa bada yacni hariibnimuu ku bilaabmay kuna dambayn doonaa wuxuu yidhi markaa waxa suurowda yacnii shabaha ka dhexeeya labada xaaladood iyo siday isugu egyihiin inay tahay yaraanta ay yaraayeen islaamka awalkiisii inta ku dhaqmasee ku toosani iyo yaraanta ay yaraan doonaan aakhiru zamaanka inta dhab ahaan ugu dhaqmaysee ka run sheegaya mumaahaladu halkaasay ka dhaxaysa labada xaaladood wa araada bilislaami ahlah lidalaalati dikri lghurabaa'i bacdah waxaana looga jeedaa islaamka bada'a alislaamu hariiban ahlulislaam ayaa looga jeedaa waayo waxaa caddaynaya ghurabada ka dambeeye la sheegay fatuuba lilghurabaa marka cidda hariibkee la hariibsanayaa waa qofkii islaamka ku toosnaa ghurbadu qofkaasay ku dhacaysaa sababta iyo sifada lagula yaabayaana waa dhaqanka islaamka iyo toosnaanta diinta xadiidkii kale xadiidu jaabir ee saxiixa nabiga sala allahu alayhi wasalam markii la weydiiyey ghurabada man hum yaa rasuula allah waxauu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam alladiina yasluxuuna xiina yafsudu nnaas waxay ghurabadu yihiin ghurabada ajriga iyo abaalka badani u soo arooray waxay yihiin kuwa hagaagaya iyagu toosnaanaya xiina yafsudu nnaas dadku markay fasahaadayaan macnaha dhaqanka diinta iyo camalfalkiisa iyo caqiidadiisa marka akaru naas ay ka leexanayaan kuwa ku toosan een ka baydhin baa loo jeedaa aladiina yasluxuun xiina yafsudu nnaas riwaayada sheekhu lalbani fii silsilati axaadiii saxiixa uu ku soo saaray lafdigeedu waa aladiina yasluxuuna idaa fasada annaas macnahana waa isaga mid yacni waa kuwa hagaagaya toosnaanaya marka ay dadku xumaanayaane ay xumaadaan iyagu istiqaamadoodii haysanaya ee ghurabada derajada ugu sarraysa darajat lghurabaana waa aladiina yasluxuuna wa yuslixuuna waa kuwa iyaguna hagaagsanaanaya dadkana hagaajinaya xaalat lghurba marxaladda marka lagu jiro adag ee diinta layskula yaabayo cabdilaahi bnu mubaarak waxa uu ku soo saaray kitaabkiisa azuhd xadiidka cabdilaahi bnu camar ibn alcaas uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam tuuba lilghurabaa waxaa wanaag iyo sharaf iyo wax lagu farxa iyo jannaba u sugnaatay kuwa ghurabadee diinta lagu qariibsado ee iyadoo lagula yaabayo haddana ku fara adayga qiila waman ilghurabaa'u yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuulkii allow kuwaa diinta lagu qariibsanayaa waa ayo qaala naasun saalixuuna qaliilun fii naasin suu'in kaiir wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam naasun saalixuun waa dad wanaagsan qaliilun oo yar oo fii naasin suu'in dad xun ku dhex jira kaiiran oo fara badan waa dad wanaagsan oo yar laakiin dad xun oo fara badan ku dhex jira waxa uu nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam man yacsiihim akaru miman yutiicuhum yacnii dadka inta ka hor imanaysa ayaa ka badan inta adeecaysee raacaysa waa sifaadka qurabada hada alxadiid waa xadiid saxiixa oo sheekhu lalbani fi silsila uu ku soo saaray mujalladka labaad safxada saddex boqol lixdan iyo saddex waxaanaad u yaabin yacnii had iyo jeer inta toosan ee hidaayada iyo hanuunka qaadata waxa ka fara badan inta xun waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay xadiidkii dheeraa xadiidu liftiraaq fi sunan min xadiidi abi hurayra ee uu yidhi sataftariqu hadihi lumma cala alaain wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida soo arki mayse yacni waxa uu nebigu tilmaamay ummadda nebi muxamed inay saddex iyo toddobaatan qaybood u kala kici doonto oo dhammaanteed ay finaar tahay mid mooyaane mid baa ka badbaadaysa markaasow inta halaagsani kama badna inta hanoontay dabeed nebigu sala allahu alayhi wasalam markii la yidhi waa ayo wuxuu yidhi man kaana calaa mili ma ana calayhi alyawm wa asxaabii macnaha kuwa badbaadaya waa kuwa maanta aniga iyo asxaabtaydu waxaanu ku sugannahay ku sugan laa ziyaadata walaa naqsa iyagoon waxna ku soo darin waxna aan ka dhimin intii nebi muxamed ogaa ee asxaabtiisu ay ogayd ee dadkii wanaagsanaaye hore ay ogaayeen intaa un kuwa ku sugan weeyaan ta keliya badbaadaysa dee waxa lagu hallaabay ee lagu halaagsamayaa nin walba waxogaaga yare jeebadda uu kala soo baxayo nin wax ku dara iyo nin wax ka dhimaba laakiin haddii lagu sugan yahay uun hadyigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay ina deeqayso inagu fillaanayso wixii ku fillaaday dadkii hore wa khayrulhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam dee lababa waxa weeyaan ismay khilaafteen laakiin waxaa la ysku khilaafayaa waa hadyigii nebi moxamed ayaa ninba wuxuu doona uu ku soo darsanayaa nina wuxuu doona uu ka dhimayaa idan yacni dadka inta toosan iyo inta hallaysan inta toosan ayaa yar inta hallaysanina waa badanta ilaahayna kitaabkiisa waa ku sheegay wamaa akaru nnaasi walaw xarasta bimu'miniin waxaa la yidhi nebi allow dadka bedidoodu may ahaanin xataa haddaad adigu kuba dadaasho kuwii rumaynaya ee ku raacaya bal ilaahay waxau yidhi jalla sha'nu wain tutic akara man fi lard yudiluuka can sabiili illaah dadka arlada ku dul nool ee ku sugan haddaad intooda badan yeeshood addeecdo ilaahay jidkiisa waa kaa hallaynayaanoo waa kaa luminayaan bal ilaahay waxau yidhi jalla wacala wamaa yu'minu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun ilaahay fi lmuqaabil wuxuu tilmaamay inta yari inay badbaadayso wa qaliilu min cibaadiya ashakuur walan tajida akarahum shaakiriin idan ha la yaabin marka la leeyahay inta badani waa halaagsamaysaa inta yarina way badbaadaysa laakiin waxaad isweydiisaa intaa yar ma ka mid tahay wax xaqiiqaa maanta xaqiiqatu sunna marka laga warramaayo in sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu sugnaado oon taa ka yacni ciddi caaradeed qayda aan mulah aan laga baydhin waxa weeye inta ka run sheegaysee ku sugani way yaraanaysa inta wax ku daraysaa ee bidac la imanaysaana waa fara badanaya marka laga warramaayo tawxiidu rabbi alcaalamiin ilaahay keligii in la baryo ilaahay keligii in kaalmadiyo gurmadka la weydiisto ilaahay keligii in wax loo gowraco ilaahay keligii in la tala saarto ilaahay keligii in acmaasha iyo cibaadaadkaagoo dhan loo badhax tiro waad garan kartaa dadka bedidoodu wax kale inay ku badhxayaan laakiin inta yare ay tahay inta u khaalis yeelaysa u badhax tiraysa idan waxay qurabadu yihiin naasun saalixuuna qaliil waa dad wanaagsan oo yar fii unaasin suu'in kaiir laakiin dad xun oo badan ku dhex baahsan oo ku dhex jira man yacsiihim akaru minman yutiicuhum inta ka hor imanaysa ayaa ka badan inta maqlaysa ee hadalkooda raacaysa waad ogtahay maanta yacni waxa weeyi markaad doonto kelimatulxaq iyo tawxiidkiiyo sunnada inaad waxa weeyaan si wanaagsan aad dadka ugu sharaxdood u sheegto waxaa laga yaabaa in fara badan inay qaadan waayaan oo ka biyodiidaan waa xaqiiqo jirta laakiin qofka muuminkii waa inuu ku dadaalo inuu noqdo min alghurabaa kuwa iyagu hagaagsan ee hanuunka ku toosnaanaya dadkana ku hagaajinaya dhibaatada ka soo gaadhaysana ku sabraaya waayo nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa tilmaamay in qofka sunnadiisa ku sugan ummaddu markay fasahaado waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waa kalqaabidu cala aljamr waa sidii nin dhuxuldaba haysta maanta dhuxuldaba haddaad gacanta ku qaaddo soo iska tuuri maysid maya haysan karaysa yacni waxaa lagaga kinaayoonayaa oo nebigu ku tilmaamayaa xaaladda gurbada lagu jiro ee halaagga iyo habowga uu bato qofka sunnada ku sugani adayga iyo mashaqada ka hor imanaysa caqabaadka iyo dhibaatooyinka la kulmaaya ayaa waxaa lagu tilmaamay dhuxushaa dabkaa ninka haysta ayaa lagu tilmaamay imaamu shaaibi fi lictisaam waxa uu ku yidhi mujalladka koobaad safxada koob iyo toban wa hadihi sunnat llahi fi lkhalq ana ahla alxaqi fii janbi ahli lbail qaliil wuxuu yidhi ilaahay sunnadiisa uu ku jideeyey khalqigu waa caynkaas macnaha dariiqada alla uu jideeyey sunnada kowniga ah ee alla uu jideeyey ayaa caynkaas ah caynkee in dadka xaqa ku taagani marka ahlulbaailka loo eego ay yar yihiin waayo rabbi ayaa yidhi liqowlihi tacaala wma akaru nnaasi walaw xarasta bimuminiin wa fii suurati yuusuf wa qaala subxaanah waqaliilu min cibaadiya shakuur fii suurati saba yacni alla wuxuu tilmaamay dadka akarkoodu in waxa weeyaan xataa nebi maxamedow haddaad ku dadaashay inaanay ku rumaynan ayaa ilaahay u sheegay bal ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi waqaliilu min cibaadiya shakuur way yar yihiin addoommadayda inta ilaahay mahadinaya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uu siiyey ku caabudaya ee aan ku caasiyeyn waxau yidhi imaamu shaaibi waliyunjiz allahu maa wacada bihi nabiyahu sala allahu calayhi wasalama min cawdi wasfi lgurbati ilayh iyo si uu ilaahay u xaqiijiyo wuxuu nebigiisa u ballan qaaday oo ah in tilmaanta gurbadu islaamka ay ku soo noqon doonto wuxuu ishaarayaa bada alislaamu hariiban wasayacuudu hariiban kamaa bada waayo nebigaa tilmaamay gurbaduu ku bilowday islaamku inuu ku dambayn doono faina algurbata laa takunu ila maca faqdi lahli aw qilatihim waayo gurbadu iyo qofka in diintiiyo toosnaanta lagula yaaba ma ahaato ilaa qofku ehel iyo cid caawisay inuu waayo ama ay ku yaraadaan mooyaane cid yani ku caawiso garab iyo gaashaan ugu noqota wadalika xiina yasiiru lmacruufu munkaran walmunkaru macruufa watasiiru sunnatu bidcata walbidcatu sunna taasina waa xilliga macruufka iyo wanaagu dadka agtooda xumaanu ka noqdo xumaanta iyo munkarkuna dadka agtooda macruuf ay ka noqoto sunnadu ay bidco noqoto bidcadiina ay sunno noqoto arrimuhu ay isku laaqmaan ay isku qasmaan xaaladaas weeye asbaabta qurbada iyo wax badan dadka qurbadaa in lagula yaabo keenaysaa waxa weeyi takaahuru fitani shubuhaati washahawaat inay dadka dhexdooda ku bataan fitanka shubuhaadka iyo fitanka shahawaadka labadaa jiho ayaa fitanku dadka ay ka soo weerarayaan oo kaga dhacayaan fitanu shubuhaat waa fitanka xagga diintooda kaga dhacaya ee ah inay islaamnimadii iyo diintii isku khilaafayaan oo ku kala tegayaan in wax fara badan oo wanaaggii iyo khayrkii ahaa si kale uu ugu muuqanayo oo miisaankii ka khaldamayo fitanka shahawaadkuna waa dadka macaasida inay dhexdooda ku faafto oy macaasidii ay waxa weeyaan jeclaystaan fitanu shubuhaad waxaa nabigu ku tilmaamay xadiidkaynu markii dhaweyd akhriyayna xadiidu liftiraaq ee uu nabigu yidhi sataftariqu hadihi lumma cala alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida oo iftiraaqaasi waa fitanka shubuhaadku ay keensanayaan waxaana shubuhaadkaa ka badbaadaya alطaa'ifatu lmansuura qolada nebigu ku tilmaamay in loo hiilinayo oo gargaarka alle marna aanay waayen daa'ifada mansuurada ah waana kuwa qurabada ah aakhiru zamaanka ee diinta lagu qariibsanayo waxauu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixi lbukhaari laa tazaalu طaa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq laa yadurhm man khadlhm walaa man khaalafahum xataa yaatiya amr llahi wahum calaa dalik ka zuuli mayso qayb ummadayda ka midi inay amarka xaqa iyo diinta ay ku toosnaadaan oy weliba ku muuqdaan oy haalib ku ahaadaan hadda halabada iyo duhuurkani yani halabat lxujai walburhaan weeyi oo halabada iyo adayga iyo sarayntu marna awoodda iyo cududa iyo cadadkaba dee sarraynta waa ku helaan dadka ahlulxaqi oo iyagaa cid walba ka gacan sarreeya xataa haddii laga gacan sarreeyo oo laga fara badan yahayna waxay halabadu ku imanaysaa oo labada halabata muhiimkaa ah halabat alxujati waalburhaan inuu daliilkoodu cad yahoon caad saarayn in xujadoodu ay caddahay in waxa weeyi sunnada ay ku sugan yihiin iyo tawxiidkay ku baaqayaan wax hoos loo dhigayo oo la qarsanaayo oo dadka ka-aan u muuqan maahee waa waxaa caddaanka ah ee masaajidka lagaaga sheegayo ee banaanka lagaaga sheegayo ee meel walba lagaaga sheegayo macnaha duhuurka xaqu waa inuu wax muuqda yahoon qarsoodi ku jirin marka daa'ifo ummadda ka midii ka zuuli maayaan xaqa inay sidaa ugu taagnaadaan oo weliba ku muuqdaan ilaa waxa weeyaan aan cidda hoojisa iyo cidda khilaafta midna aanu waxba yeelin ilaa amarka ilaahay ka imanaya iyagoo taa ku sugan marka waxaad garan kartaa sifaatka qurabada inay ka mid tahay adduhuur oo xujadooda iyo daliilkooda uu cad yahay marxalad kastay joogaanna ahlu sunnaha iyo dadka waxa weeyaan manhaju salafi saalix iyo dariiqadii saxaabada haya daliilkoodu waa cadi xujadooduna waa waadix wax qarsoodiya iyo siriyaadna ma leh waayo dee soomaalidaa ku maamaada wixii la qariyo qurun baa ku jira had iyo jeer xaqu qofka caamiga ah ka caalimka ah ka daalibka ah ka madaxda ah ka shicibka ah yacni mid walba xaqa wuu u baahan yahi marka wax la qarqariyo afka la ysku saarsaaro waxay daliil u tahay in waxa weeyaan timir laf baa ku jirta waxaasi diinnimadiisa calaamatu su'aal hadal baa ka taagan iyo shaki laakiin diinta saxda ah waa in meel walba qofku uu ka muujiyo uu ka sheego oo uu ka caddeeyo walidaalik afkaarta munxarifka ah ee ka leexsan diinta ee laga yaabo da'yarta iyo shabaabka in badan oo ka mida inay ku lugo'aan oo afkaarta khawaarijtu ay ka mid tahay inta badan waxay ku tamarisaay oo ku taabagashaa ama dadka ay ku gashaaba dee waa qarsoodiga oo waxaad ogtihiin yacni qofku diin ahaan markuu leexanayo inxiraaf ku dhacaayo qofka inxiraafka wadaa kuma badheedhaya amaama naas halkaa inuu la soo joogsado oo tusaale ahaan qofku in dadka muslimiinta ah ama bulsho aamina oon waxba galabsan in waxa weeyaan laysku qarxiyo marka uu aaminsan yahay ama uu bannaynayo waa tusaale aynu usoo qaadanayna kama suurowdo inuu halkaa intuu isa soo taago uu dadka waxa weeyaan ka dhaadhiciyo diin ahaanteedu yidhaha jannaad ku helaysa laakiin way u suurowdaa dee afar inan intuu guriga hoosta uga soo xidho inuu yidhaahdo jannadii halkanay ka dhowdahe gala dabadeed uu isku soo kaaminayo way u sahlanta marka misaalka waxaan usoo qaadanayaa had iyo jeer manaahijta leexsan ee munxarifka ah waxay ku tarantay ku taabagashaa ama ay ku tamarisaa waa qarsoodiga indhaha dadka in laga fogeeyo laakiin manhajka xaqi ih isagu wuxuu ku tamariyaa uu ku taabagalaa in amaama annaas iyo meel kastoo caddaana laga sheego oon la qarin waayo xaqu waa sidaa waana dariiqii salafku siduu ahaa dadka wanaagsan waddadooda dadkii hayay yacni daahiruhum wa baatinuhum sawa yacni daahirkooda iyo baatinkoodu isku mid buu ahaa waxba umay hoosayn intaa ay sheegayaan unbaa waxa weeyaan ay meel walba ka tilmaamayeen waxa uu nabigu sal allahu alayhi wasalam xadiid kale ku tilmaamay fitanka shubahaadka kamaa fi saxiixi bukhaari oo rasuulku waxa uu yidhi wallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum walaakin akhshaa calaykum an tubsata calaykum addunyaa kama busitat calaa man kana qablakum fatanaafasuuha kama tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakatum waxa uu nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam wallaahi caydhnimo idinka cabsan maayo laakiin waxaan idinka cabsanayaa in adduunyada laydiin furo sidii dadkii hore loogu furay dabadeed aad u baratantaan oo ku tartantaan siday kuwii hore ugu baratameen dabadeed ay idin halaagto siday kuwii idinka horreeyeyba u halaagtay idan dadka halka waxa weeyaan inxiraafku ka soo galaa waa fitanu shubuhaat washahawaat marka taasi markay farabadato ayay ka dhalanaysaa inta xaqa ku taagan inay noqdaan khurabo lagula yaabo shaekhulislaam ibnu taymiya fii majmuuci alfataawa mujalladka siddeed iyo tobnaad safxada laba boqol sagaashan iyo sideed waxa uu yidhi waqad takunu algurbatu fii bacdi sharaa'icih gurbada islaamka iyo tacaaliimtiisa layskula yaabayaa waxay noqon kartaa sharaa'icdiisa qayb ka mid ah oo macnaha dee sharaa'icda islaamku way tiro badantay waanay ballaadhantay waxaa laga yaabaa shay ka mid ah sharaa'icdii islaamka in laysku qariibsadoo layskula yaabo oo macnaha islaamka guud ahaan waxaa laga yaabaa inaanay gurbadu ku wada dhicine laakiin sharaa'icdiisii qaar ka mida inay dadkii ka tegeen qofka ku dhaqmana lagula yaababa oo calaa sabiili lmithaal yacni tacaaliimtiiyo sharaa'icda islaamka waxaa ka mid ah waxa weeyaan raggu inay garhkooda la baxaan waa min sharaa'ic alislaam waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu yihi icfu lixa waqasu shawaaric raggu guntigooda kuraamaha inay kor uga qaadaan waa min sharaa'ic alislaam waayo nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar yacni dumarku inay isxijaabaan oo jidhkooda ay ajaanibta ka qariyaan oo huga islaamka ay qaataan waa min sharaa'ic alislaam ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'minaat ya ayuha nabiyu qul liazwaajik wabanaatika wanisaai lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kana allahu gafuura raxiima marka maalan haddii sharaa'icda islaamka qaar ka mida layskula yaabo oo tusaale ahaan dee iminka wixii gadh la baxaba haddii lala yaabo oo la yidhaahdo sida dadka qaarkood caamada yacni waa gadheertii ama gadhka in lala baxa ama diinba qofku uu yidhaahdo waa shariicadii islaamka wax ka mida oo dadkii lagula yaabayo waxaad had iyo jeerna dadku ay isku khaldaan oo aan baraarujinaya munaasabadan waxay dadku isku khaldaan qofka iyo tacaaliimta islaamka ma kala saaraan tusaale ahaan mid garhka aan leeyahay leh oo cumaamadda aan wato wata oo shamiiska aan gaabsaday gaabsaday ayaa dee isku kaa qarxin kara soo maha oo inxiraaf samayn kara yacni haddaa caqligaagu uu fayowyaho cilmi sharciga aad wax ku miisaamayso waa inaad kala garato khaladka ma qofkaa leh mise calaamadda islaamka waa inaad kala garato garhku dee dembi ma leh cumaamaduna dee dembi ma leh guntiga la gaabsadayna dee dembi ma leh laakiin waxaa dembiga leh qofkan islaamkii khalday ee ku soo dhuuntay ee waxa weeyaan waxaan sharciga ilaahay ka mid ahayn dadkii ku khalday ee meel jahanamo lagu gelayay jannada ka doonay kaasaa dee khaldan marka dadkeennuna had iyo jeer isla markaaba waxa siskoodu ka bilaabmaya in raadkii islaamka ay wax ka sheegaan oo waxa laga yaaba markii dhibaatadii inagu dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala inaguma soo celiye waxa dhacday dadka qaarkood inay xijaabka aflagaadeeyaan oo garhka ay aflagaadeeyaan oo raadka culimada iyo astaantii islaamka ay aflagaadeeyaan taasi waxay noqonaysaa jahli iyo edabdarro diintiiyo islaamnimada lagula kacayo had iyo jeer islaamka iyo muslimku waa kala duwan yihi muslimku waa khaldami karaa laakiin islaamku waa islaamkii ilaahay soo dejiyey isaga ha la coloobin soo ayaan darro ma ah haddii aad colaad u qaaddo raadkii iyo sifaadkii islaamnimadu ay lahayd iyo adigii haddaad colowdaan haddaad doonto qofka khaldan la colow haddaad tidhaahdo wallaahi annagu da idin kala garan mayno waxaa lagu leeyahay diinta ilaahay cilmi u yeelo markaasaad kala garan dadka waayo cali bin abi aalib raggii ku yidhi ma hebel iyo hebel baa baatil ku taagan muxuu ku yidhi icrif ilxaqa tacrifu ahlah wuxuu yidhi hebel iyo hebel aniga hay odhane waa saxaabadii rasuulka hebel iyo hebel ha odhane xaqa gara buu yidhi markaasaad garan cidda ku sugane maanta haddaba si aad ka khaldan iyo ka saxan u kala soocdo dee diintaada baro diintaadu diinu taqliidiyay noqon haddii kale kaa aad haysataana markuu kuu yimaaduu kuwaaniye isagunbaad raaci ku kale markuu kuu yimaadana isagunbaad odhan waa sax ku kale hadduu kaaga dambeeyana waad raaci idan yani qofku diintiisa islaamka cilmi waa inuu yeesho waxaa sheekhu lislaam yidhi markaa waqad takunu lgurbatu fii bacdi sharaa'icih waqad yakunu dalika fii bacdi alamkina yacni gurbadu diinta waxay ka geli kartaa sharaa'icda diinta wax ka mid ah ayay gurbadu geli kartaa waxaanay noqon kartaa fii bacdi alamkina meelaha qaarkood oo meel baa diintu xoog iyo awood ay ku yeelan kartaa meelna waa ku daciifi kartaa fa fii kaiirin min alamkina yakhfa calayhi min sharaa'icihi maa yasiiru bihi hariiba meelo fara badan waxaa laga yaabaa sharaa'icda islaamka wax ka mid iyo dadka inay ka qarsoomaan maa yasiiru bihi hariiban baynahum in sharaa'icdii ay ka qarsoomaan oo dabadeed qofkii uu ku noqdo mid hariib ku ah hadduu sharcigii ama ku dhaqmo waxa weeyaan tacaalimtii oo laa yacrifu minhum ila alwaaxidu bacda alwaaxid mid iyo laba mooye cid kaleba aanay garanayn ayaa laga yaaba meelaha qaarkood wamaca hada fatuuba liman tamasaka bitilka shariicati kama amara allahu warasuuluh waxaa sheekhulislaam hadalkiisa kusoo gunaanado kusoo gebagabeeyey haddana waxa wanaag iyo sharafi u sugnaatay ninka ilaahay sharcigiisa ku dhaqma ee sidii alle iyo rasuulkiisu ay u amreen ugu dhaqma kaasaa wanaag u sugnaaday wa qaala bnu lqayim fii madaarij saalikiin mujalladka saddexaad safxada boqol sagaashan iyo toddoba waxau yidhi fa haulaa'i hum lghurabaau lmamduuxuuna almaqbuutuun waxau yidhi kuwaas waa kuwa ghurabadee diinta lagu qariibsanayo waa kuwa la ammaanay ee xaalkooda wanaagsan la kamanaayo waliqilatihim fi nnaasi jiddan sumuu ghurabaa yaraanta ay dadka dhexdiisa ku yar yihiin darteed ayaa loogu magacaabay ghurabo inay yihiin sidii qof hariiba oo dalkiisi iyo dadkiisii aan dhex joogin waxau idhi fa ina akara annaasi calaa hayri hadihi sifaat waayo dadka badidoodu tilmaantaa kuma toosna fa ahlu lislaami fi nnaasi ghurabaa dadka muslimiintii dadka kale dhexdooda ghurabay ku yihiin oo caalamka markaad eegto inta islaamka haysata iyo inta ka gaalowday dee islaamka inta haysataa ghurabay dhexdoodii ku yihiin oo waa laga badan yihi oo dawaa'ifka iyo diimaha kale ayaa dee ka fara badan hadday kiristan leeyihiin hadday yahuud leeyihiin hadday kuwa dabcaabuda yihiin hadday kuwa diinlaawayaal yihiin oo waxbaba caabudin dee inta kalea ka tiro badan waxau idhi ibnulqayim waalmu'minuuna fii ahli lislaami ghurabaa mu'miniintuna dadka muslimiinta dhexdooday ghurabo kusii yihiin oo intii islaamka guud qaadatay lafteeda inta iimaanka ka run sheegtay xaqiijisay dhexdooda ghurabay kusii tahay ilan muslim walba iimaankiisii sax maahe waxa uu yidhi waahlu lcilmi fi lmu'miniina ghurabaa haddana intii iimaanka qaadatay lafteeda inta cilmiga iyo iimaanka isku darsatee culimmada ah ayaa inta mu'miniinta ah dhexdooda ghurabo kusii ah oo xataa mu'miniintii ayaa inta iimaan iyo cilmi isku darsatay ayaa dhexdooda ghurabo kusii ah oo dee cilmi ma wada laha waxa uu yidhi waahlu sunnati aladiina yumayizuunaha min alahwaai waalbidaci minhum ghurabaa kuwa ahlu sunnaha haddana mu'miniintii culimmada ahayd lafteedii ilain qaar baa bidac ku jira iyo baatil ah waxau idhi ibnulqayim haddana kuwa culimmada ah ee mu'miniinta ah laftooda intooda ahlu sunnaha ah ee sunnada ku sugan ee kala soocaya hawada iyo hanuunka ee kala soocaya bidcada iyo sunnada ayaa iyaguna qurabo dhexdooda ku sii ah oo lala sii yaabaya ninba ninbuu la sii yaabaya waxa uu yidhi waddaacuuna ilayha asaabiruuna calaa ada lmukhaalifiin kuwa haddana sunnadaa iyagoo ku sugan dadka ugu baaqaya naftoodii kumay deyn ee dhibaatada kaga timaada afxumiyo adinxumoba kusii sabraya hum ashaddu haaulaa'i qurba kuwaasaa ugu qurba adagoo qariibnimadoodu ugu sii daranta walaakina haaulaa'i hum ahlullaahi xaqa laakiin ibnulqayim wuxuu yidhi qurbada waxay ku iloobayaan kuwaasi waa ahlullaahigii dhabta ahaa falaa qurbata calayhim qurba kama saara xagga ilaahay waayo wehelkooda iyo gargaarahooda iyo weligooduba waa rabbi wainamaa qurbatuhum bayna alakariin waxa qurbadoodu ay tahay oo dhexdooda lagula yaabayaa uun bulshada tirada badan marka loo eegunbay dhexdooda qurabo ku yihiin kuwaa faraha badan oo aladiina qaala allahu caza wajalla fiihim kuwii ilaahay ka yidhi ah wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah kuwaa jidka rabbi iyo hanuunka ka hallaabayna faulaa'ika hum lqurabaau min allahi warasuulihi wadiinih waqurbatuhum hiya alqurbatu lmuuxisha wain kaanuu hum lmacruufiina almushaara ilayhi waxau idhi ibnu lqayim kuwaa baadida iyo halaagga u batay iyaga ayaa ah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintiisa ka go'ay waa qurabaa can illaahi warasuulihi wa diinih kuwani hadday xagga dadka ka fogaadeen kuwaasi ilaahay iyo rasuulkiisaay ka fogaadeen waa kuwa hanuunka waxa weeyaan ka hallaabay ah qurbadooduna waa ta uu qofku ku cidloobaya ee wehel aanu ku helayn haba noqdaan dad la yaqaano farta lagu fiiqe fartaa lagu fiiqfiiqaba laakiin ilaahay xaggiisay qurabo ka yihin kuwaa sifadooda iyo tilmaantooda waxaa ka mid ah atamasuku bsunati idaa ragiba canha annaas inay sunnada ku dhagaan oo qabsadaan markay dadku iska nacaan ee iskaga dareeraan wa tarku maa axdauuh dadku waxay la yimaadeenay soo kordhiyeenna inay iskaga tagaanee bidca ah wain kaana huwa almacruufa cindahum haba noqoto bidcadaasi ta la yaqaano ee laleeyahay waanu soo gaadhno iyadaanu naqaanay waa inay uga dhaqaaqaan oo uga tagaan waxa uu yidhi watajriidu tawxiid tawxiidkana ilaahay in loo badhax tiroon cid kale lala wadaajin wain ankara dalika akaru nnaas dadka bedidoodu ha kugu inkiraan oo xabaalaha la dawaafayo iyo hayrullah ilaahay hayrkii oo la baryo waar iska daaya markaad tidhaahdo haba lagaa hor yimaado laakiin waxa weeyi inay tawxiidka alla u badhax tiraan wa tarku lintisaabi ilaa axad waxaa sifada qurabada ka mida cidna inaanay u abtirsan ayr allahi warasuulih ilaah iyo rasuulkiisa mooye cid kale inaanay ku abtirsan oonay u nisbo sheegan laa shaykh walaa ariiqa sheekh ay u abtirsadaan oo wax walba ay u daba fadhiistaan ma jiro oy leeyihiin isaga unbay noogu go'anta walaa ariiqa dariiqa ay daba fadhiistaan oy leeyihiin annaka dariiqi hiblaayaana la yidhaahdaa oo ahlulislaamka ay kaga baydheenna ma jirto walaa madhab madhab mucayan oy leeyihiin kaasun baanu annaku daba fadhinaa ma jiro walaa aa'ifa qolo gaaroy leeyihiin annaku fariiqadaasun baanu u abtirsannaa ma jirto bal haaulaa'i alghurabaa waxaa ibnulqayim uu yidhi ghurabadaasi muntasibuuna ila allahi bilcubuudiyati lahu waxdah ilaahay ayay u nisbo sheeganayaan oo u abtirsanayaan waxaanay ugu nisbo sheeganayaan rabbi oo loogu aanaynayaa cubuudiyada ay alla u badhax tireenee keligii ay caabudayaan wa ilaa rasuulih rasuulkiisa ayay u nisbo sheeganayaan oo waxaanay ugu nisbo sheeganayaan bilitibaaci limaa ja'a bihi waxdah inay raacaan oo keliya wixii nebi muxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam idan nisbatuhum ila allahi warasuulih aw hebel iyo madhab hebel iyo dariiqa hiblaaye ma aha waxau yidhi wa haaulaa'i hum lqaabiduuna cala aljamri xaqaa kuwaasi waa kuwa dhimbiisha yani dhimbiisha dabka ah dhab ahaantii kuwa xajisanaya haysta weeyi wa akaru nnaasi bal kulluhum laa'imun lahum dadka badidooduna bal dhammaantoodna waa canaananayaan oo waa ceebaynayaan waxau idhi faliqurbatihim bayna hada alkhalq yacuduunahum ahla shuduudin wa bidca yacni qurbada ay dadka dhexdoodii qurabo ku noqdeen lagula yaabayo tacaaliimta diinta ayaa waxaba lagu tirinayaa inay yihiin ahlu shuduud wa bidca dad bidca la yimid dad shaadoo ummadda ka dhex baxay dad diin cusub la yimid wa mufaaraqa lisawaadi alacdam iyo dad jumhuuru nnaas xaggay u badnaayeen ka baydhay oo ka gooni ah waayo dadku aakhiru zamanka waxay jecel yihiin qofka jumhuuriga ah aljumhuuri waa ka isweydiiye uun jamaahiriyadu xaggay u badan tahay dadku xaggay u badan yihin jawaabtu waxay tahay jumhuurtu jahanamay u badan tahay dee ilaahay baa sheegay subxaanah wain tutic akara man fi lard yudiluuka can sabiili illaah wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin laakiin qofka jannada iyo badbaadada doonaya jumhuurtu xaggay kaa xigaan ma yidhaahdee wuxuu yidhaha daliilku xagguu kaa xigaa keligiina ha noqdee waayo aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdak waxa u yihi markaa ibnu lqayim faida araada almu'minu aladii razaqahu allahu basiirata fi diinihi wa fiqhan fi sunati rasuulih sala allahu alayhi wasalam wa fahman fi kitaabih marka uu doono ruuxa mu'minka ah ee ilaahay ku arsaaqay inuu diintiisii basiiro iyo cilmi u leeyahay ee alla uu fahamsiiyey sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ee kitaabkii alle fahmay wa araahu ma nnaasu fiihi min alahwaa'i waalbidac ee alla uu tusiyey waxay dadku ku sugan yihiinoo hawe iyo bidcaah iyo wadalaalaati wa tanakubihim can isiraati almustaqiim iyo baadida loo badan yahay iyo jidka toosan ee laga leexday alladii kaana calayhi rasuulu llahi wa asxaabuh kaasoo rasuulkii ilaahay iyo asxaabtiisa ay ku sugnaayeen qofka muuminkaee ilaahay wax fahamsiiyey taa markuu arko ee uu doono faidaa araada an yasluka hada siraat marka uu doono jidkaa toosan ee dadka bedidoodii ay ka baydheen isagu inuu ku toosnaado markuu doono hee falyuwaطin nafsahu calaa qadxi ljuhaali wa ahli lbidaci fiih naftiisa ha baro oo ha ku layliyo wax magaratada iyo ahlu bidacu inay ceebeeyaan oo canaantaan wa acnihim calayh wa sdiraa'ihim bih oo ay ku jeesjeesaan wa tanfiiri innaasi canhu wa taxdiiruhum minhu iyo inay dadka ka caydhiyaan oo ka eriyaan oo yidhaahdaan kuwaa ma aragteen iska ilaali dhaga u dhigi ha ku talagalo macnaha qofku mar hadduu siraadulmustaqiimkaba ku toosan yahay waa inuu naftiisa kusii layliyo waxa laga odhanayo inaan la odhanayn waxa weeyaan madaxa inta loo salaaxo soo socee dad badani ay ka hor imanayaan waa inuu ku talagalo kamaa kaana salafuhum min alkufaari yafcaluunahu maca matbuucihi wa imaamih sida ay gaaladii ka horraysayba ay ku samayn jireen matbuuciisa uu raacayo iyo imaamkiisa uu ku dayanaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo gaaladu dee nebiga wax walba way kula kaceen si ay risaaladiisa uga hor yimaadaan marka dariiqii ambiyada qofka doona inuu qaado ha ku talagalo wixii ambiyada helay inuu wax ka mid ah helo wakadalika jacalna likulli nabiyin caduwa min almujrimiin sidoo kale nebiga sala allahu alayh wasalam waraqa muxuu ku lahaa fii bidaayati nubuwa lam yaأti axadu bimili ma ji'ta bihi ilaa cuudi nebi moxamedow waxaad la timid cidi hortaa lamay iman ilaa waa lala collaytamay dariiqii nebi moxamed baan qaadi cidinayay ila colloobin jamaahiirtu hay wada raacdo waxa weeyaan labadaa la isla waah waxa uu yidhi faima indacaahum ilaa dalik hadduuse uguba yeedho xaqa oo isagii waa ku toosnaadee dadkiina ugu baaqo wa qadaxa fiima hum calayh oo waxa ay ku sugan yihiine baatilkana uu ceebeeyo fa hunaaka taquumu qiyaamatuhum markaasaaba qiyaamadoodu kacaysa cir iyo dhulba markaasay kugu kicinayaan oo boorhka ay kugu kicinayaan wayabquuna lahu alghawaa'ila wayansibuuna lahu alxabaa'il markaasay halaag iyo balaayo oo dhan la doondoonayaan oo xadhka shaydaan iyo dabinkiina ay u dhigayaan fahuwa hariibun fii diinihi lifasaadi adyaanihi diintiisa hariib buu ku yaho waa lagula yaabayaa waayo dadkan haysta diimahooda ayaa faasid ah wa huwa hariibun fii tamasukihi bisunnati litamasukihim bilbidac yacnii sunnada uu ku sugan yahaa lagula yaabayaa waayo bidac bay haystaan wa hariibun fii ictiqaadihi lifasaadi caqaa'idihim ictiqaadka saxiixa iyo tawxiidka saxdaa ayaa lagula yaabayaa waayo caqaa'idkoodiibaa fasahaaday wa hariibun fii salaatihi salaadiisa sunnada waafaqsan ayaaba lagula yaabayaa waayo waa lisuu'i salaatihim salaadooda xun oo waxaa laga yaabaa salaadiisu sunnadiiba inaanay waafaqsanayn wa hariibun fii ariiqatihi lidalaali wa fasaadi turuqihim yacnii dariiqada diintee uu ku toosan yahaa lagula yaabayaa waayo duruqday haystaan ayaa baatiloo fasahaaday hariibun fii nisbatihi limukhaalafati nisabihim nisbadiisa uu dadkii wanaagsanaa iyo saxaabada u nisbo sheeganayo ayaaba lagula yaabayaa oo abubakar iyo cumar wadadoodii baan hayaabaaba lagula yaabayaa salafu saalix ayaan wadadoodii hayaa ayaaba lagu ceebsanayaa waayo nisabkooda ayaa khilaafsan nisbadiisa oo iyagu ama daa'ifo ama sheekh ama dariiqo ayay waddadiisa hayaan isna markuu yidhaa nebi maxamed iyo asxaabtiisi waxba igama sokeeyaan waaba lagula yaabaya lianna nisabtooda ayaa taa ka duwan hariibun fii mucaasharatihi lahum liannahu yucaashiruhum calaa maa laa tahwa anfusuhum waxaa lagula yaabayaa dhaqanka uu dadka la dhaqmaayo waayo wuxuu kula dhaqmayaa waxaanay rabin oo diinta ah wa biljumlati fahuwa hariibun fii umuuri dunyaahu wa aakhirati guud ahaan diin iyo dunyaba waa lagula yaabaya laa yajidu min alcaamati musaacidan walaa muciina caamada ka heli maayo garab iyo gaashaan midna fahuwa caalimun bayna juhaal waa caalim juhaal dhex jooga wa saaxibu sunnatin bayna ahli bidac nin sunno ku sugan oo ahlu bidac dhex jooga daacin ila allahi wa rasuulihi bayna ducaatin ila alahwaa'i walbidac ilaah iyo rasuulkiisuu dadka ugu baaqayaa meel hawo iyo bidco loogu baaqayo aamirun bilmacruufi naahin can ilmunkar wanaagguu farayaa xumahana waa ka reebayaa bayna qawmin almacruufu ladayhim munkar waalmunkaru macruuf dad macruufkii iyo munkarkii iskaga khaldameen walaalayaal ee waxaad moodaa wakhtigu inuu inagu soo ururay iyada oo mawduucii aynaan waxa weeyaan waxoogaa ay ka hadhsan yihiin laakiin waxaan ku soo ururinayaa lidayq lwaqt waxaan ku soo khulaasaynayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa tilmaamay islaamku qurbaduu ku bilowday inuu ku dambayn doono waxaanad maanta waaqica markaad qiimaysa kuu muuqanaya leanna waxaad wax ku qiimaynaysaa wadciga iyo caalamka aad ku nooshay guud ahaan qofku xataa caalamka iyo waddankiisaba intaanu eegin xataa magaaladiisa lafteeda markuu qiimeeyo ayuu arkayaa xumaha iyo samaha markuu isbarbar dhigo midka haalibka ah iyo sida had iyo jeer sunnada iyo tawxiidka lagugula yaabayo idan qofka guulaystay waxa weeye qofka sunnada lagu qariibsada ee ku sabra ee waxa weeyaan haddii lagu ceebsado iyo haddii kaleba ku dhabar adayge waxa weeyaan had iyo jeer ku madax adayga ee sabir ula yimaada kaasaa guulaystay nebiguna sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamay qurbada ee uu yidhi fatuuba lilghurabaa waxay deliil u tahay yacnii dadkii hore iyo dadka dambe labada qoloba sida ajri iyo abaal ay uga helayaan marka islaamka ay ku sabraan tacaaliimtiisa iyadoo dad fara badani intii u dhoweyd iyo intii ka dheeraydba ay kula yaabayaan haddaba qofka muuminka ah yacnii qofka qofku ugu dhowey hadduu kugula yaabo iyo haddii aanu kugula yaabinba mar walba waa inaad ku sugantood ku dhaqanto wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu calayhi wasalam wadda la maro waxaa ugu khayr badan tuu nebi moxamed qaaday salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waa inaad ku dadaashaa ikhlaaska iyo mutaabacada cibaadadaaduna ilaahay ina u badhax tiraato oo cid kale aanay waxba ku yeelan mutaabacadaadana inaad rasuulka u badhax tirto oo daliilka iyo xujada iyo diinta uga dambayso dariiqii nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam waayo waata lagu badbaadayo oo nebigu markuu firaqa badan ee halaagsamaya tilmaamay waxa uu ka soo reebo uu yidhi ta keliya badbaadaysaa waa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyawm wa asxaabi qofku hadduu yidhaahdo waxba kala garan maayana waxay jawaabteedu tahay diintaada baro waayo ilaahay agtiisa laguma badbaado waxba maan garanayn waayo maanta cilmiga iyo dacwada iyo khayrku waa inoo dhow yahay oo inagama dheera waxaan naftayda iyo nafiinaba kula dardaarmaya inaynu noqonno kuwa ku sabra sunnada iyo tawxiidka sina si aynu u noqonno kuwa qurabada ah ee waxa weeyaan ajriga iyo abaalka badan helaya waxaan ku soo khatimayaa hadal sheekhulislaam ibnulqayim uu leeyahay calayhi raxmat ullah sheekhulislaam ibnu taymiya baan u jeedaa oo uu ku tilmaamay in ghurabada aakhiru zamaanku ay ajrigiiyo abaalka la qaybsanayaan ghurabadii hore oo dadkii hore siday ajri ahaan u sarreeyeen kuwa aakhiru zamaanka ku sabraana in ajri ahaan iyo daraj ahaan iyaguna u sarreeyaan waxa u ihi sheekhulislaam ibnu taymiya fii majmuuci alfataawa ee mujalladka siddeeyo tobnaad waxa uu ku yidhi safxada laba boqol sagaashan iyo sideed xadiidkii ghurabada markuu sharxayay kadib ayaa waxa uu yidhi walaa yaqtadii hada anahu idaa saara gariiban ana tamasuka bihi yakunu fii shar wuxuu yidhi laga fahmi maayo oo ma keensanayso qofku hadduu hariib noqdo in waxa weeyaan in markaa diinta la cuskadaa ay dhibaato iyo shar tahay bal huwa ascadu nnaas bal iska dhaaf inay shar noqotee qofka hariibkee xaaladaa qurabada la yahay diinta ku sugnaadaa waa ascadu nnaas waa dadka ka ugu liibaanta iyo guusha badan kama qaala fi tamaami alxadiid siduu nebigu ku yidhiba xadiidka dhammaystirkiisa fatuuba lilghurabaa wa tuuba min aiib wuxuu yidhi tuubaana waxay ka timid min aiib oo wanaagga iyo khayrka ah qaala tacaala tuuba lahum wa xusnu ma'aab wuxuu yidhi fainahu yakunu min jinsi saabiqiina alwaliina aladiina itabacuuhu lama kaana gariiba waayo waxa uu ka mid noqonayaa jinsiga kuwii hore islaamkan ugu soo horreeyey usoo dheereeyey ee qaatay markuu hariibka ahaa kuwaas jinsigooda ayuu ka mid noqonayaa oo kuwaasuu wax la qaybsanaya wahum ascadu nnaas kuwaasina dee waxaayan dadka kuwa ugu guusha badan amaa fi laakhira fahum acla nnaasi daraja aakhira miyaa dadka waa kuwa ugu darajo sarreeya bacda alambiyaai calayhim asalaam ambiyada dabadood wa ama fi dunya adduunyada miyaa faqad qaala tacaala ya ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almu'miniin ay ina allaha xasbuka wa xasbu mutabicika waqaala tacaala ina waliya allahu aladi nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin waqaala tacaala alaysa allahu bikaafin cabdah وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه waxa uu tilmaamo uu yidhi aakhiro qurabadii hore waa kuwa ugu darajo iyo makaano sarreeya adduunyadana dee mar hadday gargaarka iyo kaalmada ilaahay ay haystaan nin ilaahay uu weligiisa iyo ka xigtadiisa uu yahay ee garab iyo gaashaanba u ah adduunyadana waxa weeyaan iyaga ugu wanaagsan oo ninka ilaahay uu la jiree toosan ayuunba hagaagsan waxa uu yidhi markaa wuxuu soo qaatay aayaadka tilmaamaya inuu ilaahay yahay kii u hiilinaya u gargaaraya rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inta rumaysee raacdayba wuxuu ku soo gebagabeeyey falmuslimu almuttabicu lirasuul allahu tacaala xasbuhu wa kaafiih wa huwa waliyuhu xaysu kaana wamataa kaan wuxuu yidhi muslimka saxda ah ee rasuulka raacay sala allahu calayhi wasalam ilaahay korreeye isagaa kaafigiis oo ku filan isaga ayaa ku filan oo kifaayada iyo nusrada alle ayuu ka helayaa subxaanah wa huwa waliyuh ilaahay baa gargaarihiisa oo arrinkiisa tawaliya oo gacanta ku haya oo garab iyo gaashaanba u ah xaysu kaana wamataa kaan meeshuu joogo goorta uu joogo iyo goobta uu joogaba ilaahay baa hiil iyo hooba la garab taagan ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwa qurabada ah ee diintooda ku adkaystee ku dhaqma ee hiil iyo hoo iyo nusraba ilaahay ka hela allah haynaga yeelo dhammaanteenba inta hanuunka ku toosan ee ku sugnaata wafaqa allahu ljamiica lima yuxibuhu wayardaah wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wslem walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin